waxaynu si urursan ugu xigsiin doonaa zaynab bintu rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam hablihii rumeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam zaynab iyo ruqiya iyo umu kalsuum iyo faatima iyo allahuma salli calaa maxamed ibraahim iyo cabdillaahi intuba waxa ay ka mid ahaayeen carruurtii rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan afarta hablood ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhalay sida aynu kaga soo hadalnay maalin kale waxaa ugu weyneyd zaynab bintu rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam zaynab oo ka mid ahayd hablihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaynu ognahay waxa ay dhalatay qabla alislaam nebinimada ka hor ayaa ay dhalatay zaynab zaynab hooyadeed waa khadiija bintu khuwaylad uma baahna inaynu ka hadalno khadiija horena waynu uga soo hadalnay markii aynu ka hadlaynay faatimana allahuma salli calaa maxamedin waynu ka soo hadalnay waa gabadhii keliya ahayd ee ilaahay u dooray rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee aanu shan iyo labaatan sannadood gabadh kale la guursan ilaa intii ay dhimatay ay ahayd khadiija bintu khuwaylad sababtuna ay ahayd doorashada ilaahay ugu dooray rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay tahay gabadha keliya ee diinta la fidinaysa ee dacwadda la taagaysa hooyadeed khadiijay ahayd oo intaas ayaa inagaga filan rasuulku calayhi salaatu wasalaam zaynab markii ay dhalatay aada buu ugu farxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam korriinkeedu waxa ay la kortay guriga aabaheed bay ku kortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo khadiija ayaa ay iska joogtay ilaa ay gaadhay heerkii allahuma salli calaa maxamedin ay taagnayd gabadhnimadeedu khadiija korriinkeedu cafwan markii allahuma salli calaa maxamed zaynab uu korriinkeedu u dhammaaday dad badan ayaa usoo banbaxay inay guursadaan iyaga oo ka hida raacaya abuurka ilaahay siiyey ee uu ku sifaysnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana axsana annaasi khalqan wa khuluqa rasuulku dadka isagaa ugu qurux badnaa mu ahayn mid dheer mu ahayn mid gaaban abuur la tilmaamo oo tin ilaa cibdhiba waa dhammaystirnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam hablihiisuna isaga ayay ka hidasiteen rasuulka calayhi salaatu wasalaam khadiija bintu khuwayladna waxa ay ahayd sidaa mid lamida rasuulka calayhi salaatu wasalaam idan markii ay magaratay gaadhay da-deedii ayaa dad badani ay usoo banbaxeen waxaana ka mid ahaa dadkii doonay inay usoo banbaxaan ninka loo yaqaano abulcaas binu rabiic isagana waxa ahaa dhalinyartii quraysh lagu tuhumi jiray allahuma salli calaa maxamed aaminimada iyo dhaqan wanaagga iyo toosnida waxaa la dhaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey waxa uu ku yidhi waad wanaagsan tahay waanan idinka yeelayaa laakiin aan weydiiyo zaynab in ay ka raalli tahay buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeete zaynab ayaa weydiiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam zaynab markii uu weydiiyey waa ay ka aamustay rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin nebigu waxa uu gartay inay raalli ka tahay meesha uu u garto rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasi ayaa abulcaas binu rabiic loogu guuriyey zaynab bintu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam halkii bay ku wada noolaayeen iyadoo nolol wanaagsan ay ku wada nool yihiin arrintaasina ay ka qayb qaatay khadiija bintu khuwayle guurkoodu markii uu bilaabmay ee waxoogaa uu jiray ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyigii uu ku soo degay arrintaasi faatima oo runtii markiiba iyadu dhegaysanaysay waxyigii ku soo degayey aabaheed oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo hooyadeed oo markiiba rumaysay oo u gargaaraysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo wariqa binu nowfal u geysay ayaa warkii inta ay qaaday baa waxay u geysay zaynab waxaanay ku tihi alaa yascuduka yaa ukhtaah annaki bintu nabiyi hadihi lumma waxaan war baan kuu sidaa bay tihi faatima miyaanay ku farax gelinayn maanta walaashay inaad noqoto inantii nebigii ummaddan ayaa ay ku tihi iyada oo argagaxsan oo arrinkii uu ku noqday deg deg ayaa ay tihi maya sharafka ka weyni muxuu yahay waxay tihi weliba wari qabiilu nawfal waxa uu sheegay bay tihi in la beenin doono oo la dhibi doono oo la saari doono oo lala dagaalami doono ee faatima bintu rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam ay u sheegtay halkiibay ku rumaysay zaynab markii ugu horreysay waxiga uu kusoo degay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan abulcaas binu rabiic oo ninkeedii ahaa ayaa isaga oo safar ka maqan yimid dabeete markii uu yimid ayaa wuxuu a nin aada u dhibirsan waa uu kusoo dhawaaday zaynab isagoo aada usoo dhaweynaya waxaanay ku tidhi yaa abulcaas dabadaa waxbaa isbedelay waxaa lagu soo dejiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam diintii xaqa ahayd adna waan raacay adna waxaan doonaya inaad raacdo dabeete waxa uu ku yidhi ma waxaad doonaysaa in quraysh oo dhan aynu khilaafno oo aabbaha aynu raacno faqaalat aw kadibu abi wahuwa asaadiqu alaamiin ma waxaad doonaysaa aabbahay oo rasuulkii ilaahaya oo ahaa kii runta sheegayey ee aaminka ahaa inaan beeniyo miyay adiga kula tahay bay ku tiri abulcaas binu rabiic qadiyadaasi murugo ayay kala dhex gelisay gurigii abulcaas binu rabiic oo aan rumaynin rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo zaynab bintu rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam oo markiiba aabaheed rumaysa quraysh ayaa bilowday tacdiibkii faraha badnaa ee muslimiinta lagu hayay arrintii sidii baa muslimiinta loo tacdiibiyey muslimiintii waa kuwii ardulxabash qaar u hijrooday akhiiran rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii u hijrooday allahuma salli calaa maxamedin ila almadiina zaynab bintu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam waxa ay ka mid ahayd dumarkii ku hadhay magaalada maka dagaalkii beder ee dhacay waxaa la qafaashay ninkeedii abulcaas binu rabiic oo ka mid ahaa muslimiintu dadkii ay qabteen ee ay madiine geeyeen waxaa lagu xukumay intoodii dhibi jirtay dadka muslimiinta ahaa in la laayo qaarkoodna waxaa lagu xukumay inay isfurtaan oo allahuma salli calaa maxamedin qofkiiba laga qaado intaas oo madax furasho ah qaarkoodna waxaa lagu xukumay markii adduun laga waayey midkoodba intaasoo caruura oo ka mid ahaa caruurtii muslimiinta ee madiine deganayd inuu baro sida wax loo akriyo iyo sida wax loo qoro zaynab bintu rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam waxa ay soo dirtay hooyadeed alaab ay lahayd oo runtii ay xidhan jirtay oo ay inanteeda zaynab oo hablaheedii ay jeclayd ka mid ahaa ay siisay dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu arkay ayaa uu runtii ilmeeyey isagoo ku xusuustay khadiija bintu khuweyl waxaanu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam way wanaagsanaan lahayd haddii abulcaas binu rabiic ay iska sii daysaan una celisaan alaabteeda zaynab bintu rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam sidii ayaana runtii la sameeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u yeedhay abulcaas waxa uu ku yidhi maanta adigu nin mushrika ayaa tahay aayaadka soo degayna kuma xalaaleynayaan inaad zaynab guursato sidaa darteed iminka marka aad maka tagto ayaa uu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa inaad inantaa iska soo anbabixiso adigoon u dhawaanin oo aan agmarin buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam abulcaas binu rabiic sidiibaa uu ku tegey magaaladii maka oo isagoo lasii daayey oo abaal badan muslimiinta u haya zaynab ayaa uu soo anbabixiyey waxa uu ku soo daray walaalkii walaalkii oo runtii abukanaana la odhan jiray binu rabiic waxa uu ku yidhi kaxee zaynab waa inaad gaadhsiiso ilaa iyo meesha ay kaaga hor iman doonaan muslimiinta uu soo diray rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidii baa uu ku soo baxay ninkaa kanaana la odhan jiray quraysh baa aragtay mar allaaliya markii ay arkeen ayaa ilayn waxaa sii muuqda toddobaatan ka mida abuljahl uu ka mid yahay oo cabat bin cabimaciid uu kamid oo nabtal bin xaris uu ka mid yahay oo cutba bin rubayca uu ka mid yahay oo shayba bin rubayca uu ka mid yahay odayaashii quraysheed toddobaatan ka mida ayaa lagu dilay dagaalkii beder oo dhiigoodii sii muuqda kuwii lasoo furtay oo lacagta laga soo bixinay iminka halkanay joogaan dabeete quraysh baa kacday ma ninkii shalay sidaa nagu sameeyey iyagoo sheegaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee na jebiyey ee intaasoo nin naga dilay ayaa inantiisii maanta abulcaas binu rabiic uu doonaya annaga oo arkina inuu naga dhex saaro runtii abulcaas binu rabiic oo runtii nin aada u maskax badan ahaa markii loogu talagalay xataa la yidhi rasuulka markii la cunaqabataynayey ee la yidhi hala furo hablaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam labada habloodo kale cutba bin rubeyc yani cutba bin abilahab iyo cutayba bin abilahab baa kala qabay hablaha kale ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam faatimo mooyaane yani umu kalsuum iyo ruqiya labadooduba way fureen haddana waana magarata waa ilmaadeen ruma oo allahuma salli calaa maxamed labadoodaba ilmaadeen rumay ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo iyagu iyagaa cid ugu dhowaa markii la yidhi waa inaa furtaan qoraysh go-aan waxa ay ku soo gaadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam inaan waxba laga iibin waxna laga iibsan hablahiisa oo dhanna loo furo abulcaas binu rabiic waxa uu ku yidhi war miyaa ila qabtaan buu yihi xaaskayga wax kasta hadduu ka dhacayo ma aan furayo ayaa qoraysh ku yidhi maalintaas waana abaalku u hayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee markii lasoo daynaya uu ku yidhi war ninkani waa ninkii qoraysh oo dhan diiday inuu furo zaynab isaga oo leh ma aan yeelayo inaan furo xaaskayga idinku waxa igu darqideen darteed ikhwatii fillaahi waxaa xusid mudan zaynab markii lasoo anbabixinayey waxa uu ku yidhi kinaana waa inaad kacayso oo aad ka dhex saarto oo aada geysood ku dagaalanto marka hubkiisa waa u wada sitay ayaa la yidhaahdaa markaasi waxa la yidhaha isaga oo hubkiisii wata ayaa quraysh ay ka daba timid dabeeto mid ka mida oo allahuma salli calaa maxamed hubaar binu aswad la odhan jiray iyo naafic binu cabdiqays ayaa ugu soo dhawa abasufyaan binu xarbina waa uu ku jiray aada buu ula hadlay wuxuu ihi war waa nagu ceeb shalay iyadoo nala dilay oo nala jabiyey oo ragga iyagii la laayey oo la qabtay inaad maanta naga dhex saartay jooji dabeete kinaana wuu diiday hubkiisii buu diyaarsaday wuxuu yidhi wuxuun baan idinka layn doonaa ilaa aan gabadhaasi saaro dabeeta aba sufyaan baa u gacan haadiyey halkiibaa uu ku joojiyey hadalkiibaa uu ka dhagaystay wuxuu yidhi habeennimo uun saaro maalinimo ha saari waxaynu halkaa ka xusaynaa abulcaas binu rabiic iyo allahuma salli calaa maxamedin kinaana oo walaalkii ahaa iyo siday u ilaalinayeen ballankii ay la galeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidii baa uu runtii ku soo baxay isagoo saynab wada rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu runtii ka hor diray axad laba saxaabi dabeete halkiiba ay kaga hortegeen waa ay runtii soo dhaweeyeen zaynab bintu rasuulilaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu runtii dejiyey magaaladii madiina saxaabi buu soo diray ciidan wata waxa uu ku yihi labadaa nin ee hubaar la odhan jiray iyo naafic binu cabdiqays ee u banbaxay inay dilaan zaynab waa in halkooda lagu soo dilo ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa qadarkii uu doonay in mar labaad isaga oo siriyad wata oo hogaaminaya allahuma salli calaa maxamedin safar in la qabto abulcaas binu rabiic isaga iyo safarkii uu watayba dabeeta loo keena rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa zaynab ayaa arrintii maqashay waxay u tagtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa uu ka aamusay dabeete salaadii subax kadib ayaa ay la hadashay muslimiintii waxa ay tidhi aniga ayaa magan geliyay abulcaas binu rabiic dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yihi arrinkaasi waa maqlaysaan saxaabadiibaa adduunkii safarkaasi la qabtay ee gaaladu ay lahaayeen oo dhan bay soo celiyeen dabeete abulcaas binu rabiic ayaa saxaabi walba wixii kasoo hagaagay zaynab darteed ayaa uu keenay abulcaas binu rabiic baa kaxeeyey safarkii waxau geeyey maka ree makuu mid walba u dhiibay safarkiisa markuu u dhameeyey ayaa uhi ashhadu an laa ilaaha ila allah waana muxammadan rasuulullah waxaan ogaaday buu yihi qiimaha uu leeyahay iyo garashada uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa markii labaad ee lay abaalgudo sidii baa uu kusoo noqday zaynab baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dib ugu meheriyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam abulcaas binu rabiic halkiibaa ay ku wada noolaayeen sidaynu ognahay laba hablood laba inan iyo inan cafwan ayaa ay u dhashay zaynab oo mid umaama la odhan jiray ayaa ay u dhashay allahuma salli calaa maxamed abulcaas binu rabiic labadaa caruura inantaa dambe markii dambe waxaa guursaday cali bin abi aalib oo isagu ka dhigtay dumarkiisii ugu dambeeyey ee uu guursaday cali bin abi aalib waxaa la yidhaahdaa sanad markii ay ka soo wareegtay guurkoodii dambe ayaa zaynab ay aada u xanuunsatay iyadoo runtii la yidhaahdo nabar ka soo gaadhay markii ay soo baxaysay ee quraysh ay ka daba timid oo dhaawac ahaa ayaa ku soo baxay dabeeto sanadkii sideedaad ee hijriyada ayaa ay geeriyootay halkaas ayaa abulcaas binu rabiic uu runtii aada uga murugooday isagoo runtii dareemay dhimashadaa ay dhimatay yacni zaynab inay tahay qeyb ka mida jidhkiisii oo maqnaatay waxaa xusid mudan rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ilmeeyey oo runtii tilmaamay in murugada qofka muslimkaa loo ogol yahay marka qof yacni dadkiisa ka midii uu ilaahay la kulmo laakiin aan loo ogolayn waxyaalaha qaarkood waxa uu runtii faray dumarkii muslimaadka ahaa oo runtii gabadh dumarkii ugu khayrka badnaa mid ka mid ahaa uu ku yidhi saddex goor maydh ayaa uu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam luxdigii markii la geeyey ee la qorayeyna cali bin abi aalib ayaa uu ku yidhi ku daadeg rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo isagu gunta u galay dabeeta markaasaa zaynab bintu rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam halkaasi ayaa ay ilaahay kula kulantay in sha allahu tacaala intaas